bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka subax wanaagsan oo subax walba habahay oo kale aad ka dhegaysataan saacaddu markay soo gaadho sideeda iyo barka subaxnimo marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka subax wanaagsan dhegaystayaal alaaba waxaan ku ogaanaa xaaladihii ugu dambeeyey afarlaaatankii saaci lasoo dhaafay ee deegaanada midog iyo galguduud oo idaacadda laga dhagaysto sida looga waabaraystay dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka iyo gaadiidka goobaha ganacsiga iyo horumarada ka jira iyo hadalhaynta markaasi ugu sarraysa afarlaatankii saac ee lasoo dhaafay haddaba dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan anigoo sharmaarka idila socodsiin doona dhanka farsamada waa saaxiibkay xasan axmed maxamed ee ku soo dhowaada
subax wanaagsanintee sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsanwaayahay saaxiibayaal dhegeystayaal haddaan mar kale lambarada idiin sheego barnaamijkaad nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo waa eberle xal shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo oo hormuuda iyo isla lambarkaasoo samteel oo eber lix labo shan afartan iyo lix sideed soddon iyo labo waa eber lix labo shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo oo samteela iyo isla lambarkaasoo hormuuda oo eber lix hal shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo dhegaystayaal ayaad nagala qayb qaadan kartaan islamarkaana nooga warrami kartaan sida guud ama wax sida looga waabaraystay xaafadda aad ku nooshahay afartanka saaci lasoo dhaafay hadalhaynta ugu sarraysa iyo dhanka horumarka xaafadaada ka jira ama degmada ama deegaanka aad ku nooshahay waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal dhegeystaha ugu horeeya ayaan fursad siinayaa ee soo dhawow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waayahay dhegeystahaasi wuu ka gaa dhegeystayaal sidoo kale fariimo ayaad noo soo diri kartaan furashan afartan iyo lix sideed soddon iyo labo ayaad nagala qayb qaadan kartaan barnaamijku waa subax wanaagsan ahlaaba dhegeystayaal barnaamijka waxaanu kaga hadalnaa xaaladihii ugu dambeeyey afartankii saace lasoo dhaafay xaafaddaad ku nooshahay ama degmada ama deegaankaad ku nooshahay adigoo nooga warbixinaya maaragtay xaaladda guud ee deegaanka dhanka waxbarashada caafimaadka horumarka iyo goobaha ganacsiga iyo horumarada ka jira deegaankaaga iyo sidoo kale ee hadalhaynta ugu sarraysa afarlaatankii saaci lasoo dhaafay haddaba dhegeyste furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo aad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo iyo lambarkaasoo samteela oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo haddaan mar kale ku celiyo lambarka waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo sidoo kale dhegeystayaal fariin waad noo soo diri kartaan isagoo samteelana waa naga soo wici kartaan oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo dhanka fariimaha haddaan galo dhegeystayaal dhegeystahan wuxuu leeyahay waayahay dhegeystahan magaciisa wuxuu ku sheegay waa lakiyare oo jooga xaafadda banaadir ayuu leeyahay dhegeystahan waxa uu leeyahy waan salaamay bahda radio cadaawad salaan kadib xaafadayada galbeed si wanaagsan ayaa looga waabaraystay goobihii waxbarashada waa la aaday goobihii ganacsigu way furan yihiin xaaladda guud ee deegaankuna way fiicantaha hadalhayntuna waa deegaanka ciidamada kala dhex dhigay dadkii ku dagaalamayay balanballe ayuu leeyahay waayaa dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba barnaamijka naga qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba barnaamijkuna waa barnaamijkii subax wanaagsan dhegeystayaal waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal dhegeystaha qadka ku jira ayaan markaan soo dhaweynaya halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum waayahay dhegeystahaasi waa ka xumahay qadka waa ka go-ay dabcan waxaan rajeynaya mar kale kusoo noqon doono dhegeystayaal haddaan mar kale marka idigu celiyo aad barnaamijka subax wanaagsan nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo iyo isagoo samteela oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba dhegeystayaal barnaamijku waa subax wanaagsan sidoo kale farriin waad noo soo diri kartaa dhegeysta dabcan waxaadna nooga warramaysaa xaaladaha guud ee deegaankaad ku nooshahay waxaa looga waabariistay dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka gaadiidka goobaha ganacsiga iyo hadalhaynta ugu sarraysa ee afar latanka saaci lasoo dhaafa haddaba dhegeyste soo dhowow dabcan fikirkaaga ama maaragtay muhiimbu noo yahay inaad si guud nooga warranto xaafadaada deegaankaaga degmadaada iyo halkaaad ku nooshahayba waayahay dhegeystayaal saaxiibayaal sidoo kale farriimo waad noo soo diri kartaan furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal dhanka fariimaha ayaan fiirinayaa faadumo oo joogto xaafadda hobol waxay leedahay saaka waxaa looga warabariistay si khayr leh xaafadayada goobaha ganacsiga waxbarashada caafimaadku waa o k waxaa hadalhaynta ugu sarreysa ay tahay abaaraha deegaanka ka jira dhegeyste kale magaciisa ku sheegay burhaan wuxuu leeyahay waxaan deganahay xaafadda karaama waan salaamaya bahda raadiyo cadaado salaan kadib ayuu leeyahay si guud xaafaddu waa o k ogaalkayga dhanka waxbarashada caafimaadka iyo horumarada ganacsigana aad bay u kala soconayaan hadalhaynta ugu sarreysana waa musharaxiinta muqdisho ku shiray ee go-aamada soo saaray islamarkaana laga cabsi qabo inay go-aamadaasi dagaal horseedaan waayaha dhegeystayaal saaxiibayaal xasan yare oo isaguna le waxaan joogaa xaafadda wakaaladda wuxuu leeyahay waa salaam iyo bahda raadiyo cadaado salaan kadib waa ku mahadsantihiin barnaamijka subax wanaagsan haddii aan ra'yigeyga ka dhiibto waxaan u arkaa inay muhiim yahay barnaamijkani xaafadayada si guud waa o k dhinac walba hadalhaynta ugu sarreysana waa abaaraha waaya dhegeyste ayaa qadka ku jira dhegeystahaas ayaan fursad siinayaa soo dhowow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso calaykum salaam walaal soo dhowow magacaaga halkaad naga soo wacayso
walaala magacayga waa nuur axmed nuur yare waxaan ka soo wacayaa magaalada cadado gaar ahaan xaafada galbeed haye nuur yarow soo dhowow walaal fikirkaaga bal si guud nooga waran xaafadaada iyo xaaladaheeda guud
bismillaah saasay joog degan ayaa laga soo wabariistay taa allah yaa ku mahadleh koonkanna keenay sabana nagu soo wabariyey hadalaanta ugu badan aba goobaha ganacsigu way shaqaynayaan isbitaaladii magaranaysaa goobaha magaranaysaa suuqeedii ganacsiga suuqaariga guud ahaan isbitaalka ugu weyn xaafada galbeed ay hadaada caanka ku tahay andarosaadado wuu shaqaynayaa dhibna kama jiro dadku si wacan ayaa lagu khidmaynayaa degan marka haddii aan guda galo saaka hadalhaynta ugu badan waxay tahay beni walaalaha magaranaysaa ilaa hadda isa fadhiyo shalay toona aan ka madlayay tuurituurii malaha malahan xogwarastay haddana la dhex dhigo ciidaman waa midaas oo soo dhaweynaya marka waxaa dhihi lahaa waa inay kacaan odayaasha galmudug si ay u xalin lahayaan khilaafaadkan iyo xaaladaas oo dhan noqotay deegaanadaas dhasuga noqon waayahay aad baa se yahay nuur yare oo isagoo galbeed nooga warramayay xaaladda guud dhegeyste haddaba fursad baan ku siinaynaa si aad nooga waranto xaaladaha guud ee deegaankaaga lagu waabariistay degmadaada tuuladaada iyo halka xaafadaad ku nooshahay dabcan dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan alaab waxaan kaga hadalnaa ama ku eegnaa xaaladaha guud ee deegaanada galmudug gaar ahaan mudug iyo galgaduud oo idaacadda laga dhegeysto haddaba dhegeyste bal si guud nooga warran xaafadaada waxaa looga waabaraysay saakay dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka iyo gaadiidka goobaha ganacsiga iyo horumarada ka jira xaafadaada sidoo kale waxaad nooga warran kartaa hadalhaynta ugu sarraysa xaafadaada afarlaatanki saac ee lasoo dhaafay barnaamijku waa subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal anigoo sharmaarka ayaa idinla socodsiinaya farsamada waxaa iga saacidaya saaxiibkii xasan axmed maxamed ee dhegeystayaasha haddaan mar kale ugu celiya lambarka waa fura shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo waa fura shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad dhegeystayaal barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa fura shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo sidoo kale isla markaasoo samteela ayaad dhegeystayaal naga soo wici kartaan oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo
subax wanaagsan subax wanaagsan intee sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan intee sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan subax wanaagsan intee saaka samaa ku toosto dantoodu soofi allah u siyaaji subax wanaagsan intee saaka samaa ku toosto dantoodu soofi allah u siyaaji waayahay saaxiib yaal dhegeystayaal dhegeystaha kale qadka ku jira ayaan soo dhaweynayaa halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum waayahay dhegeystahaasi waa ismaqal weyne dhegeystayaal saaxiibayaal dhanka fariimaha ayaan fiirinayaa Ee, maryamo oo leh waxaan joogaa xaafadda galbeed waa salaamaya bahda raadiyo cadaadad salaan kadib barnaamijka waad ku mahadsantihiin xaafadayada si guud waa lagu nabad qabaa alxamdu lilah ogaalkay een, waxbarashada waa loo dareeray goobaha ganacsigu way furan yihiin ee, socodka dadkii gaadiidkuna waa okay hadalhaynta ugu sarreysana waa abaaraha iyo colaadaha deegaanka ka jira waxaana leenahay allaha naga dulqaada aamiin waa maadsantaa dhegeystahaasi dhegeyste kale oo magaciisa axmed ku sheegay wuxuu leeyahay gadhays baan joogaa waa salaamaya bahda radio cadaado xaaladda guud ee gadhays waa okay dhanka waxbarashada caafimaadka isu socodka dadka iyo gaadiidka hoyo horumarada ee hadalhaynta ugu badan deegaanka ama ugu sarreysa ee saakana waxaa weeye sidii aan wadada u dhisan lahayn oo bacaad uu jaray ayuu leeyahay dhegeystahaasi waaya dhegeystayaal een, barnaamijkan ku guda jirnaa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo aad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan barnaamijku waa subax wanaagsan alaaba waxaan ku eegnaa dhegeystayaal xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanka aad ku nooshahay degmada ama tuulada iyo sida looga waabaraystay iyo xaaladuhu sida ay yihiin waayahay eh, dhegeystayaal saan idiin sheegay lambarka furashanta ayaa naga soo wici kartaan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo iyo isla asagoo samteela oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo dhegeystaha qadka ku jira aan soo dhaweynaya halo salaamu calaykum
waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu haye walaal soo dhowo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
magacaygu waa cabdi waxaan jooga abdigaa la yidhaahaa magacaa ku celi
waa cabdi cabdi haye cabdi ow eh, deegaankeed joogtaa
xaafi ku celi waayahay cabdi waa ka xumahay ee, waa rajeynayaa markale kusoo noqon doono cabdi insha allah dhegeystayaal saaxiibayaal eh, dabcan barnaamijka ayaan ku guda jirnaa weli eh, fursad ayaad u haysataa inaad si guud nooga waranto xaafadaada deegaankaaga iyo degmada aad ku nooshahay ee, sida looga waabaraystay dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka gaadiidka iyo goobaha ganacsiga iyo xaaladda guud ee deegaanka aad ku nooshahay ee, iyo sidoo kale haadhaynta afarlaatanka saac ee ugu dambeysay dhegeystayaal Een, waa rajeynaya dhegeystaha iminka ka baxay qadka inuu dib ugu soo noqdo dhegeystayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waa lambarkaas hormuudka iyo isagoo samteelo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo
harey ma nabadbo beled xawo ma nabadba
waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal dhegeystaha iminka qadka ku jira ayaan fursadda siinaya halo salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu haye walaal soo dhawo
walaaliyo soo laabtan haye, cab- cabdi deegaan- deegaankee joogtaa
xana fariid xana fariid xana fariid haye ka waran xaaladda guud ee deegaankaasi
xaaladdu aad iyo aad ayaa joogu degan yahay waa lagu fiican yahay wax hadalhaynaho haata maanta weyn oo ka jirtaana ma jirto
waayahay aad mahadsan dhegeystahaasi dhegeystayaal saaxiibayaal waxaan ka cududaaranayaa lambarka shanta hormuudka cilad yaroo ka jirtay iminka waanu xalinay ee, oo dhegeystayaasha qaarkood oo ay fariimo inoo soo direen ay ka cabanayeen inaan la soo wici karin ama wicitaanka uu ee, dhib yahay dhegeystayaal lambarka shanta waanu xalinay hormuudka ah iminka waad uga qayb qaadan kartaa barnaamijka ee, waan ka cududaaranayaa dhegeystayaal ee, dabcan ee, dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan fiirinayaa halo asalaamu calaykum
calaykum salaam haye walaal soo dhowo magacaaga halkaad naga soo wacayso axmed daahir xumar kiimaana la yidhaahdo axmed daahir miyaa aa Haye, maanta wax- kahor ma joogin qabri haye axmed daahir deegaankaad joogto gafur diyaarana la yidhaahdo xulin aakum haye dhafur yaare ka waran bal xaalada guud ee deegaankaasi haddana waa fiican tahay allah noo gargaaray hoogaa jiidaalka maanta ina dhibaya si kale u fiicana saaxib waayahay bal ka waran eh, xaaladaha guud ee deegaanka dhafur yaare
wallaahi miyo waa iska xaal adduun adigu roobkii sanadkaa wuu qaliyey meel la yidhaahdo waxaan tagna kaxandho arigiina asagoo nooga soo xumaada ka soo guurnay si kale uga fiicna saaxib waayahay eh, ka waran saakaad halhaynta deegaankiina waa lagu leeyahay waa lagu leeyahay Eh, deegaanka haddaad ii sheegtay eh, docoley xagee u ka jiraa
wuxuu ka jiraa bari
waayahay aad u mahadsan yahay dhegeystahaasi sida qiimaha badan nagala qayb qaatay ee, waxaan u rajeynayaa ilaahi subxana watacaala in roob kheyr qabo siiyo abaartana dhammaan ka dulqaada dadka walaalaha ee ee meel kastoo joogaan ummadda soomaaliya dhegeystayaal een, mar kale waxaan ka cududaaranayaa lambarka shanta in xoogaa cillad ay ka jirto laakiin iminka aan xalinay ee, kadib fariimo nooga yimi dhegeystayaasha oo sheegay in wicitaanka uu- ah, uusan soo gelayn Ee, waayahay dhegeystayaal dhegeystaha qadka ku jira ayaan soo dhaweynaya halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haye walaal soo dhowo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
على النار وإسراف على ديانك بالحال een, caleemahaad xaggee nagala soo xiriiraysaa
بالحال صاحب ballicaano miya
آه haye bal ka warran xaaladda guud ee ballicaano saaka
هذاك واضح آدي آل هو وحي haye bal ka warran marka ee, hadalhaynta deegaankaaga
رأيت وعلاقة كتير سيئة وقبري أخرب waayahay reer ballicaano waa salaamayaa waan rajeynayaa ilaahay subxana watacaala abaarta naga dulqaado ee, ilaahayna raxmadiisa uuna siiyo ee, dhegeystayaal saaxiibayaal furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan dhegeystayaal barnaamijkuna waa subax wanaagsan صباح ومساء inta sarirka xanuun la saran allah ka saare subax wanaagsan inta sarirka xanuun la waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal dhegeystaha iminka qadka ku jira ayaan fursad siinayaa soo dhowow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
والله والله ملعي ومستقبل ميرا وقديس waa mustafa oo gadheys jooga haye mustaf si guud bal looga waran xaaladda gadheys dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka iyo gaadiidka goobaha ganacsiga iyo jawiga guud ee gadheys
qof marka ugu horeysa sharmaankow radio cadaago iyo shaqaalaha isugu waa salaamay intaa ka bacdi iyo shaqada ay wadaan waa soo dhaweynayaa intaa ka bacdi regidays aad iyo aad aad iyo aad ayaa loogu barwaaqaysan yahay caafimaadka waxbarashada naba- dalkii een, intaasoo dhan waa nadiif weeyaan Waaya.
hadda waaya allah Walaal, idiin waa siyaadi ii waran hadalhaynta ugu sarreysa saaka gadheys
waxaa kale in regdays ku rasaraysaa waxa weeyaan waa wado gudays laga wado hawsheeda iyo xoogaa yaraha kulaylka abaarta labada waa la dareemayaa labadoodubana hadda meel maaragtay midna ilaahay Wa- maaragtay xaggiisu jiraa oo de waa madaka ilaahay iyo qabowga ilaahay iyo raxmadda ilaahay Mm.
midna waa mid oo wadadaas oo ayada hawsheeda lahaay oo sideedaba iyada warkeeda uu iska socdo weeyaan waayahay aad bay umaadsan yahay reer gadheys waa salaamaya in badan Een, ilaahayna waxaan weydiinaya abaarta inuu ka dulqaado sidoo kalena waddada waxaan rajeynayaa iyo riyadooda ah in waddadaasi ay dhisaan inay hirgasho islamarkaana lagala qayb qaadan doono oo ganacsatada iyo dadka een, wanaagsan ay qayb ka noqon doonaan insha allah Een, jidka sadaqa aad ku baxsata wax aad u fiican weeye Ee, dabcan waxaan rajeynayaa in dadka u dhashay ee, cadaado iyo deegaanada hoostagaba dal iyo dibadba ay qayb weyn ka qaataan waddadaas sidii loo hirgelin lahaa dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaan ku guda jirnaa furashan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo laba barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan Een, cadaado waa midug iyo galgaduud dhegeystayaasha naga dhegeysanaya waxaad nooga warrami kartaa sida guud ee looga waabareystay xaafadaada deegaankaaga iyo degmadaada iyo xaaladaha guud ee dhanka waxbarashada caafimaadka socodka dadka iyo gaadiidka goobaha ganacsiga iyo jawiga guud dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursad siinayaa halo asalaamu calaykum Hello, salaamu calaykum.
calaykum salaam walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
Waakeyga maanta waa dhowey, hodan galbeed oo soo ah.
hodan oo galbeed cadaadada joogta hodan si guud nooga waran xaafadda galbeed saaka
Masha Allah, wuu ugu fiican yahay dhammaantood, saa inta ka horta waa lagu dhowey.
hodan codkaaga uu gaaban yahay ee, si guud waa lagu fiican yahay sooma
Haa, walaalkay waa la fiican yahay.
haye ka waran bal hadalhaynta xaafadda saaka
wallaahi haween ka subayn ma jirto balse waxaa la hadal hayaa in xaafadda la hormariyo waayahay xaafadda la hormariyaa la hadal hayaabay leedahay insha allah waan rajeynaya xaafadeeda ee galbeedan ay hormarto insha allah dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaa ee dhanka fariimaha ayaan fiirinaya fariimo badan ayaa ii soo dhacay waxaa la leeyahay halkaani waa aniso oo joogta ducoley afaraatankii saac ee lasoo dhaafay haddaan deegaanka warbixinkaas iyo wax dhiba oo ka dhacay ma jiraan ha- hadal hayntu waa sidii ducoley looga dhigi lahaa meel bilicdeedu sarrayso oo musuqmaasuqa ka hufan waan idin salaamayaa wariyaasha reeriyo cadaado gaar ahaana daadihiya aad baan kuu salaamaya aniso ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa dhegeyste kale waxa uu leeyahay halkan fariin ii soo diray asalaamu calaykum magacaygu waa muno maanka oo joogta xaafadda haraaley saaka nabad ayaa lagu soo kacay waxbarashadiina waa loo wada dareeray hadalhayntana waa abaaraha dalka ka jira aad bay mahadsan tahay muno waan salaamayaa iyo reer haraaley dhegeyste kale oo isaguna sidoo kale fariin inoo soo diray waxa uu leeyahay asalaamu calaykum buu leeyahay waa nuur oo jooga tuulada habaasley aad ayaa loogu fiican yahay dhammaan ayuu leeyahay waa idiin rajeynaya reer habaasley waa salaamayaa in eh, caafimaad iyo nabad aad ku bariseen islamarkaana eh, roob iyo barwaaqa ayaan alla idinka rajeynaya dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa eh, subax wanaagsan Eh, haddaan marka lamarkeed ugu celiyo waa fura shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan isla lambarka sidoo kale oo samteela oo eber lix laba shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursadda siinayaa soo dhowow eh, saaxiib magacaaga halkaad naga soo wacayso soo dhowow walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso waayahay eh, dhegeystahaasi fursadda uu ka faa'iidaysa waayo dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa saaxiibadan jecel lahay raadiyaha cadaadana waad naga dhegeysanaysaan dhegeyste kale ayaa qadka ku jira bal waa yahay dhegeystahaasaan soo dhaweynayaa soo dhowow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
magacay waa nuuriya dibiro jooga nuuriyo xaggeed joogtaa
dibiro dibiro haye nuuriyo bal si guud nooga waran xaaladda dibiro iyo sida looga waabaraysay saaka
oo si wacan baa looga bisbaxda lahaynana kama jirto wax hadal hayana kama jirto waa yahay reer dibiro aad baan u salaamayaa ee, roob iyo barwaaqo iyo nabadna u rajeynaya dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijkan weli ku guda jirnaa een, axmed oo jooga bandiiraley waxa uu leeyahay waa salaamaya bahda raadiyo cadaado salaan kadib ee, si qaasa waxaan u salaamayaa ayuu leeyahay daadiyaha barnaamijka ee, bandiiraley waa lagu caafimaad qaba goobaha waxbarashada ee, waa la aaday dhanka ganacsiga waa furan yihiin ee, nabad iyo barwaaqa la haystaa laakiin abaare ayaa jira ilaahay ayaan weydiisanay inuu abaarta naga qaado ayuu leeyahay dhegeystahaasi waayo reer bandiirley aad baan u salaamaya dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa fura shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka mar kale haddaan idigu celiyo waa barnaamijka subax wanaagsan Een, alab waxaan ku eegnaa xaaladaha guud ee deegaanka galmudug gaar ahaan mudug iyo galgaduud oo idaacadda laga dhegeysto sida looga waabaraystay dhanka waxbarashada caafimaadka isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo horumarada ka jira iyo hadalhaynta ugu sarreysa afarlaatanka saac ee lasoo dhaafay dhegeystaha qadka ku jira ayaan fiirinayaa halo salaamu calaykum
caleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu haye soo dhowo walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
wallaahi abdullaahi xasaan jooga beenta haasley ku celi magacaaga
bilaad bilaad oo joogta habaasley miya
haa waayahay bilaad haye ka waran si guud ee, habaasley xaaladeeda
walaalaada lagu saanya haasley lagu waay maasha allah haye een, ka waran eh, hadalhaynta ugu sarreysa saaka habaasley
salaanta ii sareysa waa beelaha walaalaha ku dagaalamaya deegaanka raayahan waayahay eh, aad bay mahadsan tahay bilaad reer habaasley waa salaamaya in badan eh, nabad iyo barwaaqa iyo horumarna waa u rajeynaya dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa fura shan afartan iyo lix sideed sideed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan سماك وذكري سيدك ما أنت سيدك ما أنت سماك وذكري سيدك ما أنت سيدك ما أنت سامي شكاوى اسمع سباك حولا سبرار لا بوشو لا بوشو تبدا لا سيشو
waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka subax wanaagsan ayaa weli ku guda jirnaa raadiyaha cadaadana waad nagala socotaan Ee, dhegeystahan waxa uu leeyahay salaamu calaykum bay leedahay gabadhaani waa xamdi oo joogta godinlabe godinlabe waa lagu fiican yahay jawiga guud ee deegaankana waa nabad goobihii waxbarashada waa laaday ee, goobihii ganacsigu waa furan yihiin socodka dadka iyo gaadiidka waa okay hadalhaynta ugu sarraysa gudi labana waa abaaraha ka jira deegaanka iyo sidii alla loo baryi lahaa waaya saaxiibayaal dhegeystayaasha daan mar kale ugu celiya lambarka waa fura shan afartan iyo lix siddeetan iyo siddeed soddon iyo labo ayaad nagala qayb qaadan kartaan iyo- iyo sidoo kale lambarkaas oo samtel oo eber lix laba shan afartan iyo lix siddeed siddeed soddon iyo labo fariimada waa noo soo diri kartaan dhegeyste ayaa dhegeystayaal qadka ku jira bal dhegeystaha ayaan fursad siinaya soo dhowow walaal magacaaga halkan naga soo waayahay dhegeystayaal saaxiibayaal furashan afartan iyo lix siddeed siddeed soddon iyo labo ayaad barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan saaxiibayaal dhegeystaha kale ee qadka ku jira ayaan uh, fursad siinayaa soo dhowow saaxiib ee magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso S- soo dhowow walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso
magacayga waa heber
waayahay waa ka xumahay waa ka go-ay dhegeystahaasi waxaan rajeynayaa mar kale ku soo noqon doono Ee, dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkan waa ku sii shaqeynaa fura shan afartan iyo lix siddeed siddeed soddon iyo laba nagala qayb qaadan kartaan dhegeystaha qadka ku jira halo salaamu calaykum
waaleykum salaam waraxmat haye walaal soo dhowo magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa cabdilaahi ku soo ducin cabdulaahi ducole jooga haye cabdulaahi si guud ducole ka waran
waa lagu barwaaqaystay waa waa lagu heberyay haye dhanka waxbarashada iyo ganacsiga iyo horumarka ka waran magaalada
inta waa shaqaynaya walaal waaye maasha allah hayeer ducoley saakay hadalhaynta ugu sarraysa
waa sidaas ku bari lahaa abaaraha loola siinaa sida alla loo baryo lahaa abaaraha looga bixi lahaa miya ah
haa waayahay aduba se dhegeystahaasi reer ducoley aad baan u salaamaya dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa ee, subax wanaagsan qaybihiisii ugu dambeeyey dhegeysto kale ayaa qadka ku jira ee, bal aan fursadda siiyo soo dhowow waayahay dhegeystahaas ayaan fursad siinaya soo dhowow walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso waaya dhegeystahaasi wuu ka go-ay waxaan rajeynaya mar kale ku soo noqon doono insha allah dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa Een, subax wanaagsan qaybihiisii ugu dambeeyey saaxiibada waan jecelnahay cadaado waxaad naga dhegeysanaysaan siddeetan iyo sideed dhibic shan Ee, dhuusamareen waxaad naga dhegeysanaysaan siddeetan iyo sideed dhibic eber megahertz dhegeystaha qadka ku jira ee, soo dhowow walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso
magacayga waa farxiya jirta xaafada bakiin farxiyo miya
haa haye farxiyo bakiin ka waran si guud xaaladeeda
iskadeeda fiican u fiican guud haye saaka hadalhaynta ugu sarreysa ee bakiin
hanta waxaa waa sidii abaara laga wadi lahaa sidii hee
abaara laga wadi lahaa waaye aad mawaasantaha dhegeystahaasi sida abaaraha looga bixi lahaa weeyey tiri ilaahay abaaraha naga dulqaado dhammaantiin waa mahadsantihiin saaxiibayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkan waa kusii shaqeynaa Een, dhegeysto kale ayaa qadka ku jira oon fursad siinaya soo dhowow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso waayahay ee, dhegeystaha qadka ku jira soo dhowow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
hanta jirta xaafada bakiin waa haye xamdi soo dhowow bakiin walaal Een, eh, fursad baan ku siinaynaa bal si guud nooga warran xaafadda bakiin saaka
waa si wanaagsan ugu waaberi maasha allah goobo caafimaadka goobo waxbarashada goobo ganacsiga dhammaan waa looga dareera haye hadalhaynta ugu sarreysa afaraatanka saac ee lasoo dhaafay ee bakiin
waa inta ogaa waxaa rabaa inaad samayn jirto waayahay aad ba mahadsan tahay waa salaamaya reer bakiin dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka qaybihiisii ugu dambeeyay ayaan isla soo gaarnay dhulko dhulko sababa waaqala dadku samaaku wada tagay ee sidig kamaande ee sidig kamaande
waayahay saaxiibayaal dhegeystayaal dhegeystaha ugu dambeeya ayaan fursad siin doonaa insha allah iyadoo barnaamijkan soo gabagabaysanayno bal dhegeystaha soo dhowow walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
waa waa ku dhawaay axmed iyo xaftaan qofsaar haye axmed qofsaara joogtaa bal ka waran eh, xaaladda guud ee deegaanka qofsaar
xaalka qofsaaraba waa deganta inta ka hor abaar abaar iyo waxaas ka jira maane waa degtan wey waa degan waayahay hadalhaynta ugu sarreysa afarlaatanka saac ee lasoo dhaafay
waa inta ugu sarreysaa intaan raaxi ogay waxaa waaye een, waxaa mucaaradka ama meel musharxiinta soo saaray xalay oo bixin
go-aamada ay soo saareen qolada musharaxiinta miya
haa waa laga baqayo inay ca- cabsi cabsi laga cabsanayo inay qalqal dagaal waayahay ilaahay dalka iyo waayahay dalka.
ma- waa mahadsan tahay qalqal id- dagaal allah naga hayo Ee, reer qofsaar waa salaamaya dhammaantood dhegeystayaal saaxiibayaal ee, barnaamijka intaas ayaan jecelahay inaan kusoo afmeero waqtiga iin saamaxa inaan sii wado Ee, dhammaan dhegeystayaasha igala qayb qaatay ducoley habaasley dhuumoodle iyo bandiiroley gallinsoor iyo gadhays iyo deegaano kale gudinlabe iyo deegaano kale oo aad u fara badan oo halkan barnaamijka aan kusoo koobi karno igala qayb qaatay way mahadsan yihin dhegeystayaasha waqtiga u saamixi waaya ayagana sidoo kale way mahadsan yihiin kuwa ku guulaystay oo iyaguna ka qayb qaatana waxaan leenahay ee, fursadna u helay inay barnaamijka naga qayb qaataanna waa mahadsan tihiin dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijku inta ayaan jecelnahay kusoo afmeero ee, subax wanaagsan dhanka farsamada waxaa si hagarlaaneed gacan iga siinay saaxiibkay xasan axmed maxamed anigoo sharmaarkaana barnaamijka dhegeystayaal idinla socodsiinayay inta barnaamijka mid lamida ku kulmi doono berri hadaha oo kale insha allah waa sideedda iyo barka subaxnimo ammaan allah
sameeshagawa isma subaga xoola sabrarada la buuxsho la buuxsho inta badan la seyrsho sameeshagawa isma subaga xoola sabrarada la buuxsho la buuxsho inta badan la seyrsho soo salaameed soomaaliyay ma nabadba balad weyn ma nabadba gaduud ma nabadba